soomaali waa mid waa uliyo maydhax matana weeyo meel bay ka waragtay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacna wanaagsan akhayrtan dhegeysta kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda coronavirus jawaadahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan faaqidaadda coronavirus waxaa ka mid noqonaya dowlad deeg- waa dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka socda wacyigelin ta ugu weyn ee looga hortagayo ee cudurka coronavirus O- ee s- waxaad sidoo kale aad maqli doontaan maraykanka oo noqday dalka ugu dhimashada badan ee dadka uu soo ritay cudurka coronavirus waad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ee caalamka ayaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha ingiriiskana waxaa la leeyahay waxaa laga soo saaray xaaladii khatarta ahayd ee lagu arkay goobaha ee ma- markaas lagu karantiilo dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ee waa uu soo hagaagayaa xaaladiisa ra-iisul wasaaraha ingiriiska barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa barnaamijka ilaqa- igala qaybgali doona oo, ee, mas-uuliyiin ka tirsan ee maamulka hirshabeelle mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada coronavirus
bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon
bar kale subax wanaagsan ayaan hawdeeda ka leenahay waxaadna la socotaan barnaamijka faaqidaada coronavirus ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka socda ee dadaallo ku aadan ee oo ay mas-uuliyiinta ee wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle ay ku wargelinayaan dhammaan in een bulshada ayn ay ka hortagaan cudurka coronavirus islamarkaana qof kasta oo shaksi ah uu ku dadaalo caafimaadkiisa haddaba waxaa arrimahaasi ee aan wax ka weydiin doonaa wasiirka caafimaadka hirshabeelle oo qadka telefoonka si toos ugu jira mudane wasiir soo dhowow
Ah, waa dhowhay waa waa dhowhay waa mahadsantihiin waayahay ee, wasiir waa kaaga mahad celinaynaa ee waqtigaada qaaliga ah ee aadna siisay ee, marka ugu horeysa ee waxaad ee, faahfaahis- ee, faahfaahin dheeraad aad naga siisaa sidee ayay uga socotaa wacyigelinta ee caabuqa coronavirus ee dowlad ee, goboleedka hirshabeelle
hortuu si xoog leh uga socotaa markuu soo baxay een, cudurkan markuu soo baxay ee, dawladdu waa yani sh- waxay qabataa een, kulan oo oo degdegaha laga qabtay oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay hogaaminayeen Een, halkaasna waxaa looga hadlay arrimaha ee, caafimaadka ayaa looga hadlay khaasatan ee, caabuqan ee, coronaviruska looga hadlay waxaana loo xilsaaray wasaaradda caafimaadka wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay arrintan ayagu ay een, shirar ka yeeshaan hogaamiyaan een, dadkana u gudbiyaan marka shirar baan samaynay annagoo iskaashanayna iyo annagoo keli keli ah annagoo een, ka ka faa'iidaysanayna hay-adaha adeega caafimaadka bixiya marka een, waxaan samaynay in aan een, dadka ku wacyigelino een, een, astaamihii een, lixda ahaa oo yani een, caalamiga ahaa kow inay dadka ay joogaan guryahooda ee, labo inay macnaha Ay.
ay dhaqdaan oo een, ay gacmaha iska dhaqaan ee, saddex in la kala fogaado oo waxa kan markii horena social oo distancega la yiri haddana oo physicalka la yiri inay raacaan waaya wasiir Ee, masaajidyada iyo iskuullada iyo wax dhanna in la fasaxo ayaa macnaha arrintaas ayaan sameeyey waaya Ee, marka saasay markii hore ku bilaabato waaya wasiir een, ee, waa kugu soo laabanaya ee, waxaa qadka ee, si toos ugu jira oo maraykankana ku sugan cabdixakiin cabdi ismaaciil wariyaha warbaahinta qaranka ee maraykanka cabdixakiin kusoo dhowo barnaamijka faaqidaada coronavirus marka xigto waxaad faahfaahin dheeraad aad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey maraykankan waxaa la leeyahay wuxuu noqday dalka ugu dhimashada badan ee dunida marka loo eego
waa mahadsantahay walaal adiga iyo dhegeystayaasha iyo dhammaan dadka nagala socda warbaahinta qaranka soomaaliyeed guud ahaan dalka maraykanka ayaa waxa uu noqonayaa uu noqonayaa maanta keliya inta dhimatay kun iyo toddoba boqol iyadoo oo dhimashadii shalay ay ahayd laba kun oo qof halkaasoo xoogaa la dhihi karo hoos u dhac ayaa dhinaca ka jira dhanka kale labaatan kun ayaa uu gaaray oo saasoo ka dhigaysa adduunka in uu isagu hadda hogaaminayo dhimashada maxaan ku dhahaa inuu hogaaminayo oo uu ka hogaaminayo dalka itaaliya iyo spain oo iyagu markii hore iyagu lambar one kaalinta koowaad kaga jiray dalka dhimashada adduunka xanuunka coronavirus dhanka kale waddanka maraykanka ayaa noqonaya waddankii ugu dhimashada badan cudurka coronaviruska oo tirada hadda hadda hadda ay gaartay ayaa waxay ka dhigaysaa boqolkiiba labaatan dunida cudurkan coronavirus madaxa guddiga howlwadeenada cudurka coronavirus ee aqalka cad dr fauci marka dr fauci ayaa saadaalinaya in bisha koob iyo tobnaad november ay laga soo kaban doono xaaladaha dalka maraykanka gobolada qaar ayaa gabi ahaanba waxay iclaamiyeen in sanad dugsiyeedkii dalka ka furmi lahaa in dib loo dhigay islamarkaasna ay noqonayso in aan lagu soo noqonin iskoolaadka sidoo kale wadamada gobolada sida new york iyo iyo iyo iyo maxaan ku dhahda iyo gobollo kale oo isaga laftigiisa uu cudurkan halile ayaa waxaa dib loo dhigay doorashooyinkii isreebka ahaa oo premier loo yaqaano wayaha aad bad aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdixakiin cabdi ismaaciil waryaha warbaahinta qaranka ee maraykanka oo wararkii ugu dambeeyey inoo dulmarayey waayahay waxaan ku laabanayaa wasiirka caafimaadka hirshabelle mudane wasiir hirshabelle waxaa la leeyahay waxaa laga helay hal qof qaba cudurka coronavirus marka tallaabooyin aad qaadeen oo oo oo cudurkan looga hortagaya iyo sidoo kale dadka miiga ah ee ku sugan ka baxsan hirshabelle oo kale ama jowhar oo kale mise magaalada beledweyne oo kale oo tuulooyinka fofog oo jiro oo kale sideed u gaarsiisaan wacyigelinta caabuqa coronavirus
mar kale waa idin salaamayaa adagayga cabdixakiin soo hadlahaya maraykanka waxaa weye horta hirshabelle waxaa laga helay hal kiis baa laga helay halkaas kiisna wuxuu uu ku dhacay qof mas-uul oo xildhibaan ah wasiirna ah sidaas daraadeedna la kulmay maalmihii ugu dambeeyey madaxtooyada wasiirada hotel deganaa baarlamaanka intaasoo dhan la kulmay marka waxaa jiray marka shaki badan baa jiray markii arrintaas ay soo baxday wasaaradda iyo dowladuba waxay tallaabada ugu horeyso ay qaado waxay ahayd bal horta dadkaas inay macnaha nin walba meeshii isu socon oo hadda wax isu socdaa ma jiraan dhanka tuulooyinka ama stateku waa weyn yahay oo waa laba region waaye hiiraan iyo iyo shabeellada dhexal waay marka labadaba waxaa ka socda abaabul degmooyinkana abaabul baa ka socda oo isxilqaan ah ayaa ka socda wadankuna waa kala xiran yahay oo markii horeba iyadoo jidadka uu ka xirnaaba haddana hawadii laga xiray oo taasuna dhibaato badan bay keenaysaa marka abaabul walba wacyigelin ah
waayahay dadka miyiga ee ku nool hirshabelle dowlad goboleedka hirshabelle wacyigelintan qaab caankee ku gaari kartaa
wacyigelintan waxay ku gaari kartaa qaab ama yani dadkaas waxaa dhici karta inayna t v isticmaalayn laakiin qaab raadio ayay ku gaari karaysaa kuleytaba ma dhihi karo way wada gaartay oo dadkeenu ma u waayo aragnimo uma leh howlaha kan oo hadda caabuqa kan wax waaye aragnimo oo loo leeyahay ma jirto laakiin kulli masaajidayada iyo kulli iyo iskuuladoo la xiray iyo waxaas oo dhan waa ay ku dareemahayaan oo in wax jiraan waa lagu gaarsiin karaa intii anagu leysaa karaankeena
waayahay wasiir waxaa kaloo jirta in maadaama aad tahay wasiirka caafimaadka hirshabeelle xarumaha ganacsiga ama goobaha dadka iskugu yimaadaan suuqyada maxaad ka qabateen oo aad ka fuliseen maadaama wacyigelinta marka la sameeyo loo baahan yahay ficil in lagu dhaqaaqo
horta waxaa ku jirtay wacyigelinta in horta la joojiyo iskuullada cayaaraha in la joojiyo kulamada in la joojiyo ama ha aadeen xaflado ama aroosyo waxay noqdaanba dhinacaas waa waa lagu guulaystay ganacsigana dee suuqyada horta waa la socdaay oo dadka in lawai waa la wacyigelinhayaa oo baabuurkii salaacadahu ku rasnaayeen baa socota khaasatan dagaala madaxda stateska ee zuhar marka waxaan kaloon arkahayay lafteeda dhalinyaro macnaha isxilqaantay oo soo saartay qalabka kan ku dadaalaysa inay macnaha qalabkan washka ama yani nadaafada inay soo saaraan sida faraha loogu dhaqan hayo qalab soo saaray biyaha idayn hayo gooni waxyaabaha saabuuntana gooni ay uga soo baxayso
waayahay ugu dambeyntii usir maxaad kusoo gabgabaynaysaa oo fariin ku aadan aada sii gudbinaysaa bulshada ee ku dhagaysanaysa haddii ahaa lahayn kuwa hirshabeelle ku sugan iyo kuwa ku nool magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hooseba
waxa waa su-aal aada u fiican gobolka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waa meel isu jirta meelaha qaarkood boqol kilomitr isku jirta dadkuna labada dhinacba waa ay soo adeegan hayaan nolol maalmeedkii way isdhexmarhayaan habeenkiina way kala hoyanhayaan marka waxaan ku talin lahaa horta xil weyn in la iska saaro oo ama steediyada ay khusaysa ama federaalka xil weyn ay iska saaraan qofkii xanuunsadana macnaa si loogu heli lahaa tambal looga qaadi lahaa iyo meeshii loo marin lahaa maadaama hawadii ay xiran tahay in lagu talagalo hawada lafteeda in laga laga furo dhinaca caafimaadka in laga furo iyo hay-adaha amniga in loo furo yani si taxadir leh marka waxaan ku talinayaa marka dadkaas ka dawlad ahaan horta in sidaas loo ogaado oo loogu talagalo inay labadaas hadda oo sijinood sheegtay iyo banaadir inay isu furan yihiin oo si sumida looga fakaro dadkana waxaan ugu baaqaynaa in ay isilaaliyaan oo guryahooda ay ay joogaan masaajidadana haddaan lahayn in lakala fogaado ayaan ku baaqaynaa waxaan kaloon ku baaqaynaa in la helo qalab caafimaad iyo in la helo iyo meelihii karantiilka waayo waa ay ku yarta hadda labadaas gobol oo aada sheegtay iyo gobolada kusiigaba aad bay ugu yarta waaya wasiir waxaa ka dhawaajisay in goobo karantiil ah loo baahan yahay hadda hirshabeelle gooba dadka cudurka coronavirus markuu soo wajaho lagu karantiila ma lahan miyaa oo teleefono gaar ah oo dadka ay ka soo wactamaan haddii ay dareemaan xanuunahaas xanuunadan coronaviruska oo kale ma jirtaa lambare ay kala soo xiriiraan
qorshahanay hadda noogu jirtaa oo aan shirarka aan qaadanayno in call center oo emergency in la sameeyo oo ayay noogu jirtaa laakiin haddaba meesha oo karantiilka meelo iska yaryar oo weli ayna u dhamaystirnayn ayaa jirta oo iiraan iyo beledweyne iyo aan ka samaynay iyo jooha marka qalabkiina uma dhamaystirna meeshuna male waxa kan loo yaqaano i c u-ga ama intensive care unit ma ay leh oo qaabkaas aad baan uga walwalsanaa anigu muqdisho ka walwalsanaa wasiir hadduu hadduu qof oo soo wajaha xanuunka coronavirus ee halkuu kala soo xiriira ee waa sideese idinku ku ogaan kartiin haddiise uusan lahayn lambar neelgal soo xiriira oo aan lahayn goob dadka lagu karantiilo maxaad ka sameynaysaan dadkaas
ilaa hadda waxaan ku boorinay si kumeel kumeel gaara inay isbitaalka guud ay usoo waxaan dhakhaatiirta ayaan ku aan ku guudaadinay laakiin haddana waa ku kala jirnaa inaan call centerka inaan inaan samayno waa waa lagaba maarmaan wey
aad iyo aad baad umaadsan tahay kaas wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka hirshabeelle oo barnaamijka faaqidaada coronavirus nagala qayb galayay wasiir aad baad umaadsan tahay
waa adinkaa mudan waa aad baad
madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa ilaahay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaana markaan isu soo gaaranay haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronaviruska ee caalamka iyo ee africa markii loo eego cudurkan ee wadamada uu soo wajahay ee cabdikariin ogeysiis ayaa stuudio ay kula sugan iyo xaaladda ee ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha ingiriiska waxaa la leeyahay waxaa laga soo saaray xaaladii ee khatarta ahayd ee waa ay kasoo rooraaneysa caafimaadkiisa markii loo eego bal haye cabdikariin soo dhawo aad aa mahadsan tahay axmed haddii aanu eegno wararkii ugu dambeeyey caalamka ayaa waxaa la sheegayaa in ra-iisul wasaare boris johnson uu haatan lagu arkay waararka ama goobaha kale caafimaadka ee uu ka tirsan isbitaalka haatan lagu xareeyey oo saddex maalmood ka hor axaddii axaddii hore lagu xareeyey oo markaasi ay halkaasi lagu arkay oo halkii khatartee laga soo saaray ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa sheegay in saaxiibadii uu naftiisa u hibeeyey inay yihiin dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal aada u daweeyey oo kadibna markaasi uu isagoo markaasi haleeyey halakiyey cudurka ama coronaviruska mr johnson ayaa axadii lasoo dhaafay la dhigay isbitaal ku yaalla magaalada london halkaas oo muddo saddex maalmood ah ku jiray qaybta khatarta ah haatanna waa kasoo badbaaday haddii aanu eegno masiixiyiinta ku nool wadanka caalamka ayaa waxay u dabaaldegayaan baa laleeyahay ciidda masiixiga la yidhahdo easter easter waa qayb kamid a ciidaha ay u ciidaan masiixiyiinta oo markaasi oo la doonayo inay markaasi ay isugu tagaan meel ay dabaaldegi jireen aada u weynayaan inkastoo ay jiraan xanibaadyo badan lagu soo rogay haddana waxaa jira in markii dambe ay kuwooda ugu weyn shuyuuqdooda ugu weyn aan shuuqi aan yidhaahde baadiriyaashooda ugu weyn ay yidhaahdeen inay adeegsadaan dabaaldega meelaha marmaran kiniisadaha maran inay halkaasi oo hawanaya inay ku samaystaan iyo guryahooda adba meesha u dhow markii ugu dambeysana dhammaanna goobaha wadanka maraykanka ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dhawaaqay masiibadii waa ku habsatay taasoo maraykanka uu noqday wadanka keliya ugu tiro badan dhimashadiisa marka lasoo inkastoo tallaabo badan uu qaaday haddana maraykanka ayaa waxaa la sheegaya in dhimashada ugu badan haatan isaga ay tahay waxayna dhimashadiisu ay gaartay ilaa iyo labaatan kun dhanka jarmalka ayaa waxaa la sheegayaa frank walter stener ayaa waxa uu rajeynayaa inuu dhammaaday coronaviruska ay noloshiisu nolosha caadi ay noqon doonto oo dadkuna wuxuu ka codsaday inay iyagu isbadbaadiyaan ay iscaawiyaan xisbiga haatan talada haya ee wadanka korea ayaa isagana wuxuu sheegay ku baaqay in tallaabooyin adag oo markaasi laga hortegayo uu qaaday cudurka ee covid nineteen la yihahdo xukuumadda banyon ayaa iyaduna waxay sheegtay in ay aada u xanibtay soodimihii ay la wadaagi jirtay shiinaha iyadoo markaasi sidoo kalena ay xanibtay dhaqdhaqaaqyadii dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaa kaloo jira in oo dhaleecin badan ugu timid kuriyada waqooyi oo markaasi iyagoo ay arrimo kale isku haysteen laakiinse ay xuduudihii wada xireen haddii aanu eegno tirakoobka ama tirakoob la sameeyey ee qaaradda africa haddii aanu eegno wadamada anaga jaarka nala eh ama wadamada nagu dhow wadanka ugu badan horta ayaa waxa uu yahay munye tirada guud ee cudurka waddanka algeria oo kale haddii aanu soo qaadno wuxuu ku dhacay kun sideed boqol iyo shan iyo labaatan qofood waa tirada guud kun iyo sagaashan qofood oo yaa kiisaskii weli taagan ilaa hadda aan la baaraya afar boqol iyo lixdan dadka waa ka caafimaadeen dhimashaduna waxay gaaraysaa waa dhimashada ugu badan ee qaaradda africa ee laba laba boqol iyo shan iyo toddobaatan dhimasho ayay gaaraysaa sidoo kale waa dalka algeria waa wadanka ugu badan waaye sidoo kale haddii aanu egno cape verde ama every cost haddii aanu dadka qofo si u yaqaano tirada guud waa sideed qofood lix kiis ayaa weli taagan hal qof ayaa ka caafimaaday hal dhimashona waa ay jirtaa sidoo kale waxaa jira wadamo qaarkood oo sida south sudan oo kale afar qofood ayuu kiiskaas ku dhacay afartii weli waa ay taagan tahay wax dhimashona ma jiraan waxaa kaloo jira south africa oo kale haddii aanu eegno wuxuu ku dhacay laba kun iyo labaatan iyo sideed qofood tirada guud kun shan boqol iyo saddex iyo sagaashan kiis ayaa weli taagan afar boqol iyo tobanna oo dadka waa ay ka badbaadeen shan labaatan qofoodna waa ay ku geeriyootay haddii aanu eegno waddanka kenya oo kale aanu daliskanahay ayaa waxa ay tiradiisu gaaraysaa boqol iyo kow iyo sagaashan qofood tirada guud boqol iyo boqol iyo lixdan qof kiisaskooda waa ay taagan yihiin weli baaritaan ayaa ku socda macnaha afar labaatan qofood ayaa markaasi ka badbaaday oo caafimaadda oo isbitaalada laga soo saaray toddoba qofood ayaa ku dhimatay haddii aanu eegno waddanka masar oo kale kun sagaal boqol iyo saddex sagaashan iyo sagaal iyo soddon ayaa tirada guud ay noqotay axmedow kun saddex boqol iyo toddoba iyo lixdan kiis ayaa weli taagan waa waddanka masar afar boqol iyo lix iyo labaatan dal dad ayaa markaas ka badbaaday boqol iyo afar iyo boqol iyo lix iyo afartan qofoodna oo ay ku geeriyoodeen waddamada kale aanu jaarka nahay oo aadka aan xiriirka nagala dhexeeya ayaa waxaa kaloo ka mid ah suudaanta caadiga ah aan suudaan ahayn ayaa waxay gaaraysaa sagaal iyo toban qofood ayaa tirada guud ay tahay shan iyo toban kiis ayaa weli taagan laba qofood ayaa ka caafimaaday labana waa ay ku geeriyootay haddii aanu eegno waddanka eritrea oo aanu isagana xiriir aanu leenahay ayaa wuxuu ka mid yahay wadamada ay tiradoodu yar tahay afar iyo soddon qofood ayaa tirada guud ee kiisaskiisa noqotay afar iyo soddonka weylo ay taagan yihiin dhimashaha ilaa haatan lagama soo sheegin waxaa kaloo jira waddanka aan yidhaahda waddanka ethiopia ayaan arkayay oo xaaladiisu isana ay wax iska bedeleen sidoo kalena waxaa la sheegayaa in ay qaarkood haatan ay weli soo soo kabanayaan sida kasoo qaada wadamada yurub qaar ayaa weli ku haminaya inay xayiraadii ay qaadaan sida sida aan iraadi isbain oo kale oo shalay ku dhawaaqi rabtay in ay xayiraadii qaado oo markaasi warshadsocodii caadi usoo noqdaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan baa taariikhda guud waxaa kaloo la sheegaya in africa oo haatan ay ka badbaadiyay waddanka congo oo kale waxay la dagaalamaysay cudurkii caabuqii oo ka horeeyey kan oo oo wuxuu ahaa cabuqaasi cabuqaasi way ka badbaadeen haatan ayaa waxaa la sheegayaa inuu coronaviruska uu haatan uu soo hayo laakiinse ilaa hadda wax kiisas lagama hayo waa congo
way aad aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdikariin ogeysiis oo inoo dulmarayay wararka ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ee caalamka iyo guud ahaan africa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada coronavirus intaa barnaamij kala mid kulmi doono waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadag idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon